xildhibaano uu wasiiro siyaasiyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta kulanku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uu burburiyey maamulkaasi islamarkaana siduu doono uu ka yeeshay xildhibaan aadan maxamed iyo maryan nuur maxamed oo ah iyadana la taliyaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxay ku eedeeyeen inuu wax ka qaban waayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya deedna uu noqday musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne ee dalkeena soomaaliya iyagoona ugu dambeyntii dalbaday in la soo taago maxkamad koonfur galbeed xildhibaanadii baaqan galaan baaqay leehe inuu liskooyaan talladan kumeelgaanka gubiyaan madaxweynada baarlamaanka dowlada sida nidaamka koonfur galbeed sida nidaamka maamul goboleedyada kale soomaaliya iyo liwaa koonfur galbeed wadulkooda weliba hoosadaana koonfur galbeed xildhibaanadii wadulka lamaad gabadha doorasho gudhaasa mulo gudoomiyaha baarlamaanka hadamariga gudoomiyaha baarlamaanka shariif xasan laafi bareey madaxweynena ma laga rabo waayo soomaali gobolaas lanku walba kugadnaaw lanwaayo lankumayl baday waayo sababu yeel baday taariikhdiisa la baday
oo ka saabsan in la xisaabtamo maamulka meelgujarta salliinhada kumeelgaarka mujuurkubaha iyo madaxweyne baarlamaanka doordan oo sharciga waafaqsan oo dastuursho sanaya dastuure
wasiir dolaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya khaalid cumar cali ayaa isna tarbaaxay in shariif xasan sheekh aadan uu lunsaday hantida uu leeyahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana aanan dhaafin xitaa gargaarkii loogu talagalay isla maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka sistamkan ugu talagalnay dhismihiisa iyo dastuurkiisa iyo hadafka laga lahaa iyo qorshihii loo sameeyey maamulkaasi ma fuliyeysa maya jawaabtu waa fudud tahay sidii loogu talagalay maamulkaas labada sano uu jiray ma shaqeey hadafkii laga lahaana ma gaarin maamulkaas waxay ahayd dhismihiisa markii baydhabo lagu dhisay caasimada kumeelgaara waxaa laga dhigay degmada baraar madaxweynaha waxaan ku malaynaa degmadaas wuxuu booqday afarto degmada dhan wuxuu booqday afarto gobolka ugu risoorsiga badan ugu dhaqaalaha badan dalkan waa gobolka shabeellada hoose mashruucyadii loogu talagalay iyo barnaamijyadii loogu talagalana wuxuu ka dhaqaaqi waayey maamulka waxaan dareemoonaa aan ognahay raashinkii mucaawanada ahaa ee loogu talagalay goboladaas intaxdaa lagu kala doostay waxaan ognahay mucaawanadii ay dhiibaan saaxiibadayna oo dariska nala iyo kuwa safaaradaha halkaan ku leh oo dhaqaala ahaan bixiyo inay jeeb galaan arrimahan ayaa waxay ku soo aadaysaa xili deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya laga soo warinayo abaaro baasan oo saamaysay dadkii dunyada ku dhaqan halkaasi